abaarta ka jirta qaybo ka mid ah dalka ayaa saameyn xoogan u geysatay xoolo-dhaqatada gobolka hiiraan gaar ahaana deegaanada hoostaaga magaalada iyadoona xoolo badan ay u dhammaadeen daaqsin la-aan abaarta ayaana saameynta ugu badan waxaa kala kulmay looda iyo ariga kuwaasi oo qaarkood waayay tabar ay ku istaagaan maadaama aysan haysanin dhir ay daaqaan mid ka mid a dadka deegaanka lafoole ayaa ka warbixinaya sida ay u saameysay abaarta wallaahi adeerow haddii aan kaaga hadlo xaaladda deegaanka lafoole xagga xoolo dhaqatada horta wallaahi adeerow aad ayay u saameysay xoolo dhaqatada hadda tuuladan lafoolena qaalsahaan waa lo iyo ari ayaa u badan weliba aad waxay u sii heshay waa ariga maxaa yeelay jiro waa ku dhacday oo hergab ah qufac ah marka iyo abaarta ayaa isku kaashaday marka wallaahi aad iyo aad ayay xoolo dhaqateed u saameysay ari badan ayaa dhidhintay lo' badan ayaa dhidhimatay kolley waa un abaar xag ilaahay ka timid marka ilaahay unbaa naga qaadi karo marka adeerow xaaladda xoolo dhaqatada haddii aan deegaanka la foolo kaaga sheekeeyo jawigooda waa sidaas ariga aad ayuu u le-anayaa shuban waa jiraa qufacaas waa jiraa marka haddee lo-dana sideedoo kale iyadane usacasuu u jeego iska istaagayo uga dhaqaaqayn iska fadhiisanaa ala istaajinaa sicii u fadhiisanaa saa subaxi laisugu imaanaa la rujinaa marka xaaladda xoolodhaqatada haddii aan kaaga sheekeeyo waa intaas kolley meel xoolii ay soo daaqaana male xaqiiqatan guryihi ayay ku xaraysan yihiin abaartaas waa haysaa jiradaas waa haysaa marka adeerow xaaladda deegaanka la foola waa sidaas dalka ayaa waxaa ka jirta abaar baasan taasi oo ay saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyadaba